wararka ka imaanaya gobolka amxaarada ee dalka itoobiya ayaa ku waramaya in halkaasi ay ka dhaceen weeraro laayaan ah oo ay qaadeen maleeshiyaadka amxaarada ee faano kuwaasoo ay ku laayeen boqolaal ka tirsan ciidanka xabashida itoobiya ugu yaraan saddex boqol konton iyo shan askari oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa lasoo warinayaa in lagu dilay dagaalada ka dhacay gobolka amxaarada ah ee dalka itoobiya sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo ku sugan gobolkaas sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaaladan lagu qabtay tobannaan askari oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya kuwaasoo maxaabiis ahaan ay u kaxaysteen maleeshiyaadka amxaarada ee faano ee dagaalka xooggan kula jirto ciidamada itoobiya dalka itoobiya ayaa waxaa ka socda dagaallo adag oo dhex maraya dowladda xabashida itoobiya iyo jabhadaha ka dhisan dalkaasi waxaana abiy axmed iyo xukuumaddiisa ay ku guuldaraysteen soo afjaridda dagaaladaasi oo dhiigbax daran ay kala kulmayaan sidaba hadda dhacday oo ay maleeshiyaadka faano ay dileen askar aad u fara badan oo ka tirsan dowladda xabashida sidoo kalena gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal